ka gadaal markii ay burburtay buundadii mari jirtay bartamaha magaalada baardheere ee gobolka gado ayaa waxaa saameyn kala duwan kala kulmay bulshada ku dhaqan magaaladaasi iyo nawaaxigeeda burburka gaara buundada baardheere ayay sababtay masiibadii elniino ee dalka ku dhufatay dhammaadka sanadkii labada kun iyo saddex iyo labaatankii taasoo caqabad ku noqotay isku socodka magaalada iyada oo si gaar ah saameyn ugu yeelatay ardayda wax ka barata qaar ka mid ah iskuulada ku yaala magaaladaasi haddaba waa kuwan qaar ka mid ah ardayda wax ka barata iskuulada degmada ah baardheere ee gobolka gado oo ka hadlaya saameynta ay waxbarashada ku yeelatay burburka buundada iyo caqabadaha ay kala kulmeen dhibaatooyinka ka qubnay dooma waxaa ka mid inaan maalin u baahraana dooma inaan lacag ka bixinno misena noqoto inay mid nala gaddoonto saasay tahay maanteeto intaasay tahayna waxaa waaye waa ku qabnay inaan maalin kasta doon oo aan raacno laaluushaan lacag ka bixinno ama nala gaddoonto marba siyaabaad imaado saamu saameyn weynaan ku qubnaa baashi maxaa lahaa doonla'aanta ilaa macala buuntalaanta waxaa ka mid in maalin walba xilligan addoon qof leeya aad dul istaagto lagu dhahaa lacag leemow ama lagu dhaha doonta waxaa ma raacaysid iskoolkan aan ka dahno waqtigii maxaa lahaa xaafadda aan lahayd aan ka dahno marka siddeed saac toddoba saac ku gaarna webiga xaafadahan meel foga arday kama isku mid maahan caqabadahaasaa ka mid eh dhibaatooyinkooda inay guddoomaanaa ka mid eh maalin maalmaa ka mid eh waxaa kaloo ka mid eh inaad la kulanto caqabadii adigoo si hoosta hooyada gurigeeda adoo labisneed danaha ku laabato doo dhiiqale marka waxaa rajee marka waxaa codsanaynaa in noola keena doon firiya maalin walba raacno
eyago anigu ah cabdishii cabdulaahi xaashi iskoolka alxigma dhigto waxaan ka hadli rabaa doomaan subax hal saaca imaada meeshaan laba saac ay baraa inta ka baxaa doomaan daraaddood saa u taaganna bis xiisado wax walba dhaa bugaagta mar walba nooga dhacdaa doontan waana loo diidaa marka na loo diido annaga is abaabulno furno xaggeena kala baxdaa siddeed saacna xaafada aadnaa waxaan inshaa inaa intaas nooga fududaysaan bis salaamu calaykum doomin baa u baahanna oo mar wal markaasaa uusoo istaagno hore aa uga baxno aan usoo korno aan iskoolkana u aadno haddana xaafadaha ku aadno maalin walba lacag nagala annagoo ah ardada degmada baardheere buundada waxaa ku qabnaa dhibaato fara badan iyo doonla'aanta sidaa darteed caqabadaha ugu weyn intaa kala kulan waxaa ka mid ah in macnaha everday buugta ay nagaga daataan dharka uu nagaga wasaqoobo annagoo duruufays mar wal meesha ka laabanno doomanka lacag iskuulaadka waxbarashada nooga baxa lacagta lacag ka dhabalsana nooga baxa doonta oo maalin walba doonta waxa laga yaba haddana inaa caqabad kaaga timaado oo la kulanto inaad weydo doo inaad raacdo waxbarashada subax ka daado waqtiga duhurka qoraxda aad ku daahdo marka deeqawda maqashi waxnaha ka qaban aan nagala dhigin dhammaan waxaan rabnaa in dooman noola sameeyo buunda noola caqabaadka waxaa ka mid ah hadda waxyaaba u badan de waa fahmi kartaa doon adiga aan lahayn oo lacag ah oo yoomiin ugule lacag keen in maalin walba sii socd iyo soo socod lacag aa bixiso madax bannaan haddana aad u ahayn oo lacagta laftirkeeda ay tahay mid caqabad ah doomankii oo fakado marar badan baynu u dhacday in hataa dooman inaan raacno webiga inala raacdo oo makaaf ah oo aan aqoonin heer hadda waxaanu gaarnay dad doomanka wadaayay markaan doonta waqtiga gaaran soo fuulno ee nagaga dhuntaan doomankiina ay yaallaan oon furanno wiignala raacaan nafteena halis gasho bilshi waxaa laga yaabaa saddex laba mar inaan bugaag gadno saa darteed bugaagta ay wiigna kaga daataan oo wiig ay raaceen marka waxaan leenahaa dhammaan waxaa codsanaynaa dee in buunda noola sameeya inta buunda laga gaaraan doomanka dee kuwa sharciyeysan oo ardada waxbarashada u xil saaran noola sameeya si kastaba ha ahaatee qaar ka mid ah xaafadaha degmada baardheere ee gobolka gado oo uu kala qaybiyo webigu ayaa waxaa saameyn xoogan kala kulmay ardayda wax ka barata magaaladaasi kuwaasi oo hadda duumo lagu qaado